Ciyaaraha kubadda cagta waxay door weyn ka qaataan isdhexgalka bulshada waxaana inta badan goobaha kubadda lagu ciyaaro ku kulma dhalinyaro kuwaasi oo si fudud isku barta iskuna dhexgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhisan kooxo badan oo ciyaartoy ah waxaana loo qabtaa tartamo dhexdooda ah oo kor loogu qaadayo xirfadda kubadda cagta sidoo kale waxay ka qayb galaan ciyaaraha kale ee ka dhaca dalka sida ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo sanadkiiba mar la qabto marka intaasi laga yimaado xiriirka kubadda cagta Jubbaland iyo kooxaha ciyaartoyda ee ka dhisan degmada Kismaayo waxay mararka qaar martigeliyaan ciyaartoy kale oo ka yimaada gobolada kale ee dalka iyo sidoo kale caasimadda Muqdisho hadda waxaa magaalada Kismaayo ku sugan ciyaartoy ka socda akademiyadda Nihaal oo ka dhisan magaalada Muqdisho kuwaasi oo Kismaayo u yimid inay kaga qayb galaan kulamo saaxiibtinimo ah waxayna kulamo saaxiibtinimo ah la dheeleen ciyaartoyda Kismaayo gudoomiye ku-xigeenka akademiyadda Nihaal Cabdinaasir Cumar Cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa uu ku qotomo safarka ay Kismaayo ku yimaadeen aad waa mahadsantihiin safarkeena wuxuu ku khutumay maadaama akademiyada nihal youth academy ay ka socoto gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka kala duwan annagoo oo toddoba koox toddoba degmo ka socno sagaal kooxoon baan ka koobanahay akademiyada nihal youth academy ayaa waxaa nasiib u yeelanay in xul aan diyaarino ciyaartooydeena waxay maanta nasiib u yeesheen in banaanka kismaayo ay kusoo dheelaan kulamo saaxiibtinimaha inaan kismaayo kusoo dheelino aada maasantahay waxaa nagu dhiirgeliyey dadaalkan shaqada quruxda badan sameeyey gudoomiyaheena sare ee akademiyada iyo aniga gudoomiye xigeenka ah iyo macalimiinta iyo quruxda badan taas ila shaqaysay taas ayaa noo suurtooday inaan waxqabad iyo ficil ciyaartooyda iyo iyo shaqaynta akademiyada inay awood u yeeshtaan in banaanka kismaayo gobolka kismaayo inay kusoo dheelaan fikirkaas wuxuu ahaa fikir aada loo soo fikiray diyaargarow badan aan kusoo samaynay tareen badan aan soo qaadanay saa darteed aan kismaayo ku imaanay dhanka kale cabdi xasan oo Jubbaland ka ah macallin kubadeed muddo dheerna ciyaaraha ku soo dhex jiray ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay Kismaayo ku soo dhaweeyaan dhalinyaro ciyaartooy ah kuwaasi oo xiiseynaya inay Kismaayo ku dheelaan kulamo saaxiibtinimo ah waxaad noogu yimid Kismaayo niman wiil oo youth ah oo jaamacadii ka soo baxay oo kismaayo le maqle macnaa ayaga markii dhalinay ba kismaayo waxaa la yidhi ciyaartooy beeland jirta hadda markii jaamacadda ka soo baxeen waxay ayagoo youth waxaan la dhiilaynaa jubbaland state oo kismaayo ah waa soo dhaweynay meel fiican ay imaadeen oo wax u kordhinaya maskaxdood dad banooli jecel shacab banooli jecel annaga waxaan naqaanaa kismaayo ninkii noogu imaado banoolisna aaga sheekayna wax kale ma aaga sheekaynayn annagana waxaan soo aruurinay youth ayaga camal ah siir aan ma keenin jilba coliskii hore ma dhiilaayin sidii ilmaha yaryar ay noogu keen baa ilmo yar ugu geenaynaa waa saaxiibtinimo aad iyo aad ugu faraxsanaa maadaama annaga noo imaadeen horukac sportin wuxuu ku jiraa inuu gobollada isu tagaan ciyaarahan saaxiibtinimada ah ee u dhexeeya kooxdani ka tirsan akademi miyada nihaal ee ka yimid magaalada muqdisho iyo kooxaha ka dhisan degmada kismaayo ayaa looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa isdhexgalka dhalinyarada loona xoojin lahaa xiriirka kubadeed ee ka dhexeeya caasimadda iyo gobolada kale ee dalka